dhibaatadan maaha wax lasoo koobi karo waayo kaydkii weynaa ee jameeca misra ee wiliga ka baxayay ee lagu magacaabi jiray kaydkii faw isla markaana dawladdii dhexe ee biyaha laga sii jiray mooska isla markaana ama shirkadii loo yaqiino somal fruud ayaa jaabsaday isla markaana wuxuu biyihii dib ugu daray tuulooyin fara badan oo hoos yimaada degmada balcad kuwaas oo ay kamid yihiin tuulooyinka jameeca misra farbaraki buulafaayo dhuxul buulasaydi buulaxasey iyo tuulooyin kale oo fara badan oo ay saameyn xoogan u geysatay fataadii dhowaan uu sameeyey weliga isla markaana kaydkaasi kusoo burqada ahaa dhammaan dalagyadii ku yimi tuulooyinkaasi waa ay baaba-een iyadoo taasi ay jirto oo dhammaan dalagyadii ay baaba-een oo dadkii noloshoodii ay khatar gashay oo tuulooyinkii go-doomeen oo tuulo tuulo ugudbi karta aysan jirin marka laga reebo isticmaalka doonyaha oo keliya ayaa haddana hadda waxaa dhacday in cadsi xoogan ay soo wajahda dadka oo ku saabsan in weligii biyo fara badan uu keenay ishii hore usoo jarsatee kaydkaas ahayna weli aan la xirin oo ay dad kale mar kale kacabsiqabaan in biyo dib usoo daro marka dadka aad ii sheegtay tuulooyinkaasi degan hadda maxay quutaan si ay u nool yihiin wallahi waa noloshooda nolol aada u liidato waaye waayo hadda meelaha tuulooyinka qaar sida farbaraki buulafayo dhexul iyo saydiir oo kale ma lahan wax gaadiida oo gala marka laga soo tago doonyo oo ay ugu gudbaan goobaha biyaha ku jiraan sida webigii o kale meelaha qaar bad ayihiin biyaha oo loogu maraya doonyo iyagoo beerahoodii doonyo ku dhex maraayo beerahoodii marka guryihii iyo wadadii ay gawaarida soo istaageen masaafo hal saac laba saac ayaa doon ay usoconaysaa oo maxaa la dhahaa ay gaariga sii soconayaan ilaa ay gaariga ka gaarayaan oo tuulooyinka qaar way kala xiran yihiin marka noloshooda aad ay u liidataa waayo waxay quutaan wax tuulooyinkii sida ama degmooyinka sida balcad oo kale laga qaado maxawaadley oo doon la saaray oo xaafadii la geeyo quutaan hadda haddii dadkii iyo xoolihii ay saas u dhibaataysan yihiin oo mooskii iyo awbatiiqowgii iyo digirtii iyo aan la haynin ay soo baxayn wax gurmada oo dawladda ama maamulka gobolka ay u fidinayaan dadkaasi maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada balcad ayaa gurmadkii ugu horreeyey mar aan sidaa u fogeyn geeyey oo yani lacaga yaroo nolol maalmeeda dadkii tuulooyinka kasoo barakacay gaarsiiyey oo kun iyo saddex boqol oo qows gurmad mar u fidiyey marka intaas laga soo tago gurmad kaleo weynoo yani ama hay-adaha gargaarka ama la gaarsiiyo habeen hatee ma jirto dadka waa dad iska dhibaataysan duruufo adag ay kaga jiraan guryahoodii biyaha ku jiro oo raha ka yeerayo malaariyada cunayso goobo caafimaad ma qabaan hataa dadka qaar cudurada soo ritay oo maxaa la dhaha ay kamid tahay malaariyadii iyo sida shuban biyoodkii oo kale oo naloo sheega m c h ku yaalo belley oo maalin aan dheerayn saddex qofood oo cudurka shubanbiyoodka usoo ritay la gaarsiiyey waa maalin saddexaad marka dadkii nolol xun oo aada u liitay ku jiraan iyagoo taasi ay ku jiro oo hadda laakiin rajo qabo in biyihii ay ka bixi doonaan ay beerahooda dib u tacban doonaan ayaa haddana hadda waxaa lasoo sheegay in weligii biyo fara badan uu soo wado xilli roobabkii lagu jiro dayrtii oo maanta adadan ay muuqata xataa in roobab saasaan roobeed ay cirka ka muuqatay weligina uu biyo fara badan keeno baladuwin ay soo dhaafeen oo la sheegaya dadka cabsi fara badan aa soo wajahay waxayna ka baqayaan in mar kale biyihii ay soo galaan iyagoo hadda biyo ay ku jiraan marka biyihii hore biyahan markay ku darsoomaan dadku ay ka welwalayaan
marka cabdullaahi ugu dambaysta maadaama dadkii ay saas u dhibaataysan yihiin oo haddana aad ii sheegtay shuban biyood iyo cuduro kale in laga baqaayo oo qaarkood cusbitaal ay ugu jiraan maamul goboleedka hal mar ayay usoo gurmadeenaa tiri ay wax u geeyeen aan geynan ka tagno ilaa intee lagu jiri karaa oo dhibaatadana ay socon kartaa wallahi dhibaatada waa dhibaato aada u baaxsan dadkana hadda markaad fiiriso waa dad aada u liito waayo dadka beero oo keliya noloshooda ku xirayd oo dadkan ma ahan jiinkaasi jooga dad dibadaha ama meelo kale noloshooda ay ku tiirsan tahay maaha waa dad jiinkaasi jooga beera tacbata mid beer falo oo shaqadii beer ay u tahay shaqadiisa oo nolosha ilmaha ka maaray jiray iyo mid beertii isaga lahaa labadiiba waxaa ku dhacday biyiya beeriyaa gooyey labada waa islamid kii fali jiray iyo kii loo fali jiray beerta lahaa labadaba hadda waxay noqdeen saamay noqdeen waa islamid waayo beerihii oo dhan way go-een marka dadka noloshooda hadda markaas firis aada u liita boqol kiiba sagaashan waxaa weliba intaas dheer iyagoo hadda rajii qabeen oo biyaha idinka bixi doona islaayan beeriha dib u tacba doontiin hadda laakin waxaa la sheegay in wigii biyo fara badan oo soo wado cabsida hadda tan biyihii hore ay ku reebtay waxaa ka weyn oo ka daran tan hadda xig wax astaana oo muujinaya in hadda webiga uu wadda soo jibin rabo meelo fara badan oo ay kamid tahay kaydkii jameec oo kale hadda waxaa la ii sheegay in biyo uu ku daray meelo fara badan oo degmada balcad tuulooyin ku dhow oo sida muka dheer oo kale biyihii qarkay u saarin webiga dadka qaar maqribadii iyo xiliyadii galabgaabkii oo kale way soo fiiriyaan biyaha si caawa markay seexdaan ay uga welwel qabaan biyahaas caawa ma kusoo geli doonaan guri oo ilmihii daadka ma ka qaadi doonaa mise yani birita waa gaala gaari doonaa dadka inta badan waxay qiimeeyaan galabta way qiimeeyaan biyaha heerka ay joogeen iyo heerka shalay ay joogeen marka mar markii si dambaysa biyaha way kasii darayaano webiga hadda qarka u saarayaan biyaha meelo fara badan weliba xataa sida bulafay dhexor oo kale waxaa cabsi xooga ka jirto meel la ii sheegay in hore webiga ugu jabo in uu kasii jabo oo mar labaad dadka tuuladaas ku nool uu saameyn xoogan uu u geysto